بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسير القرآن الكريم كسورة الأحقاف مكية مكي كسودك سورة الأحقاف وآياتها خمس وثلاثون آية وشن إيا صدن آيضات مركز سورة مكي كسودك أحقافك وحاوي وميل بعاد بدن oo ku taalla yamanta koonfureed meeshan xadramowd la yidhaahda meel waadi ku yaalaya axqaaf la yidhaahdaa marka nebiyullaahi huud halkaas ayaa laga soo diray oo reecaad loo soo diray waanu arki doonaa qisadooda suuraddani waxay ka sheekaynaysaa sidii suuradihii makaba aan ku soo maray caqiidada usuusheeda waaweyn ilaahay waaxidnimadiisa risaalada nebi maxamed iyo rasuulnimadiisa bactiga iyo abaalmarinta qiyaamo taasay saddexdaas mixwar ayay ku wareegaan suuradahaasi marka waxaa weeye weliba suuraddan waxay si gaara ay diiradda u saaraysaa xagga nabiga iyo qur'aanka iyo risaalada nebi maxamed waxay ka sheekaysay qur'aanka cadiimka ah oo ilaahay agtiisa laga soo dejiyey xaqna lagu soo dejiyey markaasa waxay ka hadashay waxyaabaha asnaamta ah ee gaaladaas ay caabudayaan si ay ugu shafeecdo waxay u caddaysay inay baadiyeysan yihiin oo ay gefsan yihiin cibaado maa laa yasmacu walaa yanfacu waxaan waxna maqlaynin waxna taraynin in ay caabudaan kadibay laba waxay ka hadashay laba nooc oo dadka ka mida kuwo wanaagsan oo alwaladu saalix oo fidradiisa ku toosan oo labadiisa waalid baari u ah iyo mid kaleeto oo waxaa weeyaan ka leexday diinta ilaahay oo shaqi ah oo munxarifa oo caaqli waalidayhi taana markaasay ka sheekaynaysaa oo iimaankii waxoo dhan ku jeesjeesayay oo bacdigii kadibna waxaa laga qisadii nebi huud ayaa laga sheekayn calayhi salaam suuradda waxay ku soo khatimaysaa naf qiso oo nafar min aljinni ah oo nabiga qur'aankuu aqrinayay dhegaystay marka ay noqdeenna niman oo ducaadahoo qoomkoodii u digayo ayay noqdeenoo iimaanka ugu yeedhayo oo iyaga iyagoo waxaa la xusuusinayaa kuwa madaxa adagee insigaah waxaa la leeyahy war kuwii jinniga ahaa ee nabigu ayna isku jinsi ahayn yaa sidaas u rumeeyey oo durbo qur'aankii ugu saamoobayay idinka maxaa idin haya marka summiyad suuratu alaxqaaf li'annahaa masaakina caad ree caad guryahoodii weeye aladiina ahlakahum allaahu biduqyaanihim kibirkooda ilaahay uu ku halaagay iyo wa jabaruutahum weynankooda wa kaanat masaakinuhum wuxuu ahaa guryahooda bilaxqaafi min ardi alyaman yaman buu ka mid ahaa wadkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaafi meeshaasay magaca ka qaadatay bismi illaahi ilaahay magaciisa allihii arraxmaani ee naxariista caamka naxariistay allihii alraxiimi naxariista gooniga naxariistay ayaan ku bilaabayaa kitaabkani oo tafsiirka ah xaamiim xa'daa iyo miimka allaahu aclamu bimuraadii bihi waxaa weeye toddobadii xaamiim tii ugu dambaysay weeye aay suuraddan axqaafa tansiilu lkitaabi kitaabkan qur'aanka ah soo dejintiisa min allaahi ilaahay xaggiisaa laga soo dejiyey allihii alcasiizi ee khaalibka ahaa mulkigiisa alxakiimi ee falsanaa fii suncatihi allahaas baa qur'aankan soo dejiyey isaga oo garanayo maslaxada dadka iyo waxa u danta ah ayuu qur'aankan u soo dejiyey ilaahay markaa kadib wuxuu yidhi nimankii bacsiga inkirayaa lala hadlayaaye maa khalaqnaa annagu ma anan abuurin buu ilaahay yidhi assamaawaati cirarka ma ana abuurin waalarda dhulkana ma ana abuurin wamaa baynahumaa inta u dhaxaysana ma abuurin ilaa bilxaqi xaq baan ku abuuray ay maa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa min almakhluuqaat cabasan dheeldheel uma anan abuurin maxaa yeelay in badanna waan soo sheegnaye qiyaamo ma jiro oo cadaab ma jiro oo xisaab ma jiro oo waxba ma jiro waxay ka dhigan tahay adduunkan la abuuray baa cabas iyo dheeldheel loo abuuray maxaa yeelay adduunka waxaan aragnay in la isdulminayo oo kii xoogga badnaa uu kii tabarta yaraa ku istaagayo oo dadka xaqooda ayna helaynin ayaanu aragnay marka qiyaamana haddii la yidhaahdo ma jirto oo sidaa unba adduunku iska ahaanaya marka waxaa weeye waa ciyaare nin walowba ninkaa doonto dil oo cun oo ku istaag bay ka dhigan tahay taana ilaahay cadaaladiisa ayay meel kaga dhacaysaayo ilaahay ma ogolo subxaana wa tacaalaa maxaa yeelay xoolaha xayawaanka ah yaa xataa midda midda midda geeska leh oo midka aan geeska lahayn hardiday ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u qisaasayaa maxaad u malayn bini aadam marka taasuu qur-aanka inoo sheegayaa maa khalaqnaa ma anan abuurin assamaawaati cirarkii waalarda dhulkii iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxayso ilaa bilxaqi xaq baan ku abuuray iyo wa ajalin madal musamman oo la magacaabay waaladiina kuwii kafaruu gaaloobay camaa undiruu wixii loogu digay mucriduuna way ka jeedsanayaan wax alla waaladiina kuwii kafaruu gaaloobay camaa undiruu wixii loogu digay mucriduuna way ka jeedsanayaan cadaabka iyo qiyaamaha iyo waxa looga sheekaynayo wax ay ku qaadan ma leh ee waxaa weeyaan way ka jeedsanayaan qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow an ra'aytum akhbiruunii ii sheega maa tadcuuna waxaad caabudaysaan oo min duuni illaahi ilaahay sokadiisa ah aruunii tusabal maadaa khalaquu min alardi dhulkan maxay ku leeyihiin war waxaad i tustaan waxaan aad caabudaysaan dhulkan aad ku nooshihiin eed degaysaan eed ku sofraysaan guryaha ka dhigarsaysaan ceelasha ka qodanaysaan naxariista ilaahay eed ku gadgadoomaysaan bal ii sheega kuwan aad ilaahay garab dhigteen eed la caabudaysaan maxay ku leeyihiin qul ara'aytum ii sheega qul ara'aytum akhbiruunii maa tadcuuna waxaad caabudaysaan oo min duuni illaahi ilaahay sokadiisa aruunii itusa maadaa maxaybay khalaquu ay abuureen min alardi am amase maeh waxba ma ayna abuurine lahumma waxay leeyihiin shirkun wadaag miyay fi samaawaati ilaahay may cirka la wadaageenoo ilaahyaalkaasi aad caabudaysaanoo asnaamta ah ma ilaahay bay la wadaageen abuuristii samaawaadka haddii aad sidaa ku andacootaan i'tuunii iila kaalaya bikitaabin kitaab iila kaalaya min qabli haadaa kan ka horreeyey kitaabkan qur'aanka ah ow aharatin wax la soo guuriyey oo aahaara oo min cilmin cilmi ah in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo sidaasuu ilaahay yidhi waxaa i'tuunii ii keena bikitaabin min qabli haadaa qur'aankan oo ilaahay soo dejiyey oo sheegaya inaan inaan asnaam la caabudin oo ilaahay keligii la waxido kitaabkaas sheegayo waxaa weeyaan bal ii keena kitaabkan mid ka horreeyey oo sheegaya inaad asnaamta caabuddaan haddayd kitaab weydaanna aada weydaanna aw ahaaratin sunno oo min cilmin waxaaway cilmi ah aahaarta waxaaway baqiyatun min cilmin min culuumi alawaliina in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa ku run sheegayo inay ilaahay la wadaagsadaan ilaahnimada ka haddii intaa midna ma keeni karaan awoodna uma lahaa in kuntum saadiqiin waman kumaa adallu ka baadi badan minman dad yadcuu caabudayo min duuni illaahi ilaahay sokadiisa man waxbay caabudayaan laa yastajiibu lahum aan ajiibaynin oon maqlaynin ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamada laga gaadho hadday qeyliyaan waxaa wax alla waxay ka dhegaysan laa tasmacu ducaa'a addaacin kuwa baryaya asnaamtaasi ducadooda ma maqlayaan xaajadooda iyo dhibaatada haysana ma ay oga mana ajiibayaan kuwa muxuu ahaayey u yeedho weligoodba maxaa waa jamaadaad laa tasmacu walaa tacqilu aan waxna maqlaynin caqlina aan lahayn sidee bay marka idiin maqlayaan man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaamati oo wahum asnaamtaa can ducaa'ihim kuwan gaalada ah baryadooda khaafiluuna waay moog yihiinoo in la baryey iyo in kale wax ay ka og yihiin ma leh maxaa yeele waa asnaam weeye wahum can ducaa'ihim khaafiluun way moog yihiin buu ilaahay yidhi wa idaa xushira annaasu kulmiyo oo qiyaamaha laisugu yimaado kaanuu waxay ahaadaan kuwii la caabudayey lahum kuwii wax caabudayay acdaa'an kuwa cadow ayay isu noqdaan wa kaanuu waxay ahaayeen ilaahyaalkii la caabudayey bicibaadatihim kuwii wax caabudayay cibaadadooda kaafiriina kuwa ku gaaloobay oo nacay oo diiday ayay noqdeen marka waxaa isuu qur'aanka u soo sheegay weeye oo tabara'naa ilayka maa kaanuu iyaanaa yacbuduuna kallaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda siduu ilaahay qur'aankaasoo dhan ku sheegay weeye wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriina way inkirayaan marka wa kaanuu waxay u ahaanayaan acdaa'an col wa kaanuu waxay ahaadeen bicibaadatihim kaafiriin wa idaa tutlaa haddii la aqriyo calayhim kuwa gaaladaa korkooda aayaatunaa aayaadkanaga qur'aanka bayinaatin iyagoo cadcad qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay lilxaqi xaqa waxay ku yidhaahdeen lammaa jaa'ahum markuu u yimid haadaa kan yimidoo qur'aanka ah sixirun waa falfalloo waaye sixirun waa sixir mubiinun oo cad ama mase yaquuluuna ma waxay yidhaahdaan iftaraahu nebi maxamed baa qur'aankan abuurtoo been abuurtay markaasuu ilaahay u nisbeeyoo intuu isagu sameeyey yuu yidhi ilaahay baa ii waxyooday am yaquuluuna iftaraahu qul waxaad tidhaahdaa in iftaraytuhu haddaan been abuurto falaa tamlikuuna iima mulkinaysaan lii aniga min allaahi shay-an waxba iigama taraysaanoo ima badbaadinaysaan hadduu ilaahay been abuurka aan ku been abuurta hadduu ilaahay inuu i ciqaabo uu damco waxba idinka iima gelaysaanoo waxba iima taraysaan am yaquuluuna iftaraahu wuu been abuurtay nebi maxamed qur'aankan miyay yidhaahdaan qul waxaad tidhaahdaa in iftaraytu haddaan been abuurtay falaa tamlikuuna ma mulkinaysaan lii aniga min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba iigama taraysaan huwa allah aclamu ogaansho badan bimaa shayga tufiiduuna fiihi waxa aad ku qulqulaysaan eed ku shubmaysaan ilaahay baa og kafaa bihi ilaahay baa yaa igu filan shahiidan midka mid markhaati ah beynii aniga dhexdayda iyo wa beynakum idinka dhexdiinna wa huwa allana alghafuuru kii dhaafid badan weeye alraxiimu oo naxariis badan qofkii toobadkeena ilaahay wuu u dhaafayaa addoomihiisana wuu u naxariis badan yahay wahuwa alghafuuru alraxiim qul maa kuntu bidca min alrusuli wamaa adrii maa yufcalu bii walaa bikum aayaddanna waxay inoo sheegaysaa nabigu inuu ambiyadii hore un uu ka mid yahay oosan midki isagoo hadda kii ugu horreeyey oo nabinimo sheegtayna ma aha midda kaleeto oo mid bidci ah ma aha taasi waa mid waxaa weeyaan wax ay u qaban karaanna ma jiro qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow maa kuntu anigu miihi bidcan iska bilowday oo min arusuli rususha xaggooda mid isagu wax iska bilowday miihi qul maa kuntu bidcan min arusuli ay lastu awala rasuulin oo taraqa alcaalama caalamkan oo dhan muxuu ahay soo gargaraacayoo yidhi war rasuul baan ahay iga fura miihi amar aan rusushii hore la imaninna ma aanan la imaanin waxaan la imid rusushii hore wixii ay la yimaadeen oo iyagoo aad u badanoo aniga iga horreeyey maxaad igu diidan tihiinoo aad ugu inkiraysaan waalbadcu waalbadiicu min alashyaa'i huwa aladii lam yura midluhu aan isagoo kale la arkin weeye ay maa ana bilamri aladii laa nadiira lahu xataa tastankiruunii ilaa aad iga inkirtaan wa tastabciduu bachatii in liisoo bixiyana aad fogaysataan faqad arsala allaahu qablii hortay ilaahay wuxuu soo diray jamiica alambiyaa'i waarusul yuu ilaalumami u soo diray taasi waa mid wamaa adrii anigu ma ogi maa shayga yufcalu bii aniga la igu samaynayo walaa bikum waxaa idinka lidinku samayn nabigeenna waxaa weeye wax alle wuxuu ilaahay lahaa iyuu iska iyuu iska dhartirayaayo waxaa weeye wax aan aniga ilaahay wuxuu isiiya ma ogiya aan sheeganayo ma jiraan wamaa adrii ma ogi maa yufcalu bii aniga wax la igu samaynayo walaa bikum idinka laidinku samaynayo in attabic anugu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilaya wixii la ii soo waxyooday unbaan raacayaa wamaa ana anigu miihi ilaa nadiirun mid digayo mubiinun oo digmadiisana caddahay baan ahay qul waxaad ku tidhaahdaa an ra'aytum akhbiruunii bal ii warrama nimankan kufaaru maka ah akhbiruunii bal ii warrama ayaa la yidhi in kaana hadduu yahay qur'aankanu min cindillaahi ilaahay agtiisa inuu ka sugnaaday bal taa-un bal iska fardiya oo wa kafartum bihi idinkuna aad diiddeen maxaa idinku dhacayaad u malaynaysaan qur'aanka siduu u hadlayo waad arkaysaa qul waxaad tidhaahdaa qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow nimankan waxaad ku tihaha an ra'aytum akhbiruunii ii sheega bal qul an ra'aytum akhbiruunii ii sheega in kaana qur'aankanu hadduu yahay min cindillaahi ilaahay agtiisa oo wa kafartum idinkuna aad ku kufrideen bihi qur'aankii maxaad u malaynaysaa hadduu kalaamkii ilaahay oo xaq ah uu yahay idinkuna aad beeniseen oo diiddeen waxaa weeye maxduufun taqdiiruhu kayfa yakuunu xaalukum xaalkiinna sidee buu u ekaan doonaa markaas wuxuu sheegayoo dhan baa run ah ilaahay agtiisu ka yimid marka cadaabka muu adkaysan kartaan wa shahida waxaa markhaati kacay shaahidun mid markhaati kacayo oo min banii israa'iila reer banuu israa'iil calaa midlihi qur'aankan ayuu ku markhaati kacay oo fa aamana wuu rumeeyey wastakbartum idinkuna waad iswaaweynayseen nimankii idinka calim badnaa ahlu kitaabka ahaa waxay ka markhaati kaceen inuu kitaabkani kitaab ilaahay yahay oo ilaahay soo dejiyey wa shahida waxaa markhaati kacay shaahidun mid markhaati kacayo oo min banii israa'iila calaa midlihi qur'aankan ayuu ku iyo runnimadiisa ayuu ku markhaati kacay fa aamana markaasuu qaarkaasi wuu rumeeyey wastakbartum idinkana waad iswaaweynayseen waxaa la leeyahay waxaa ka markhaati kacay nin oo culimmada banuu israa'iil ka mid a yaa qur'aanka runnimadiisa yaa rumeeyey markaasuu fa aamana bihi wastakbartum antum cani iliimaani kayfa yakuunu xaalukum seebaad ahaan doontaan alastum adalla annaasi wa adlama annaasi dadka kuwa ugu baadi badan ee ugu waxaa weeye dulmi badan soo ma noqonaysaan waxaa weeyaan in kaana alqur'aanu min cindi illaahi wa kafartum bihi aad idinkuna ku kufrideen alastum daalimiina soo daalimiin ma tihidiin waxaa weeye maxduufka waxaa tusay ina allaaha alle laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qoomkii ma hanuuniyo addaalimiina ee daalimiinta ah wuxuu yidhi mufasiriinta waxaa yidhaahdeen washaahidu min banii israa'iila waxaa looga jeedaa huwa cabdullaahi ibni salaam weeye wadaalika xiina qadima markuu soo galay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay almadiinata markuu soo haajiro madiina almunawara u yimid jaa'a ilayhi ibnu salaam cabdullaahi ibnu salaam baa u yimid liyamtaxinahu inuu imtixaano falammaa nadara ilaa wejihi markuu wejigiisa uu fiiriyey calima wuxuu ogaaday cabdullaahi ibnu salaam annahu nabigu laysa inuusan ahayn biwejhi kadaabin nin been sheegayo wejigiisa inuu nabigu ku owlin wa ta'ammalahu wuu fiirfiiriyey fataxaqaqa wuxuu ogaaday annahu huwa annabiyu almuntadar nabigii la sugayey inuu yahay faqaala wuxuu yidhi lahu isaga innii saa'iluka can halaatin saddex baan ku weydiinayaa laa yaclamuhunna uusan ogayn ilaa nebiyu nebi ma ogiye maa awalu ashraati asaaca saacadda calaamadeeda maxaa ugu horreeya wamaa awalu طacaamin ya'kuluhu ahluljanna ahlujannada cunnada ay cunayaanna maxay tahay sidaas ayuu weydiiyey ka saddexaad waxaa weeyaan wamaa baalulwaladi ilmaha maxaa maxaa u sugnaaday yansicu uu ugu ekaanayo u siibanayo ilaa abiihi aabbihii ow ilaa ummihi falamaa ajaabahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahay markuu uu ajiibay oo wixii oo dhan uu ka jawaabay qaala wuxuu yidhi ashhadu annaka rasuuluullaahi xaqan waxaan markhaati ka ahay inaad rasuulkii ilaahay oo xaq ah inaad tahay ayaan ka markhaati ahay ayuu yidhi huma radda tacaalaa calaa shubhatin ukhraa min shubahi mushrikiin haddana waxaa weeye bushi kalay keeneen wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen aamanuu rumeeyey low kaana hadduu yahay qur'aankan khayran hadduu khayr yahay maa sabaquunaa noogama aynu hormareen ilayhi qur'aanka noogama aynu hormareen kufaaru makka mu'miniinta xaqoodii waxay ku yidhaahdeen hadduu qur'aankan xaq yahay diintana ay khayr tahay kuwa fuqara ee masaakiinta ee ducafada ah noogama ayna hormareen yacnii waxay u jeedaan bilaalan wa cammaaran wa suhayban wa khabaaban iyo kuwii iyaga la mid oo addoomme iyo wax sidaas soo ahaan jiray maxaa yeelay annaga ayaa khayr iyo wax walba iyo madaxnimo iyo xoolo haysana marka hadduu diintanu diin khayr la hadday tahay annagaa ugu hormari lahayn marka inayna khayr lahayn waxaa laga garanayaa dadka kuwii ugu tabar badnaabaa raacay low kaana khayra maa sabaquunaa ilayhi waid lam yahtaduu markay ku hanuuni waayeen yay sidaa ku maraan marsoonayaan waxaa weye lamaa lam yahtaduu markay ku hanuuni waayeen yay hadalkan ku hadlayaan waid lam yahtaduu bihi markii qur'aanka ayna ku hanuunin fasayaquuluuna waxay odhan doonaa haadaa qur'aankani ifkun waa been qadiimun oo horreeyey sidaas ayay odhanayaan haadaa ifkun qadiim wa min qablihi kitaabkan waxaa ka horreeyey kitaabu muusaa nebi muusaa kitaabkiisii imaaman isagoo hoggaamiya oo dadku ay ku daydaan iyo wa raxmatan isagoo naxariisa wa haadaa kitaabkan qur'aanka ana kitaabun waa kitaab musadiqun oo rumaynayo lisaanan carab weeye carab weeye waa luqo oo carabiyan luqada carabiga loo nisbeeyey liyundira inuu nebigu digo ama qur'aanku digo aladiina kuwii dalamuu dulmi falayoo gaaloobay inuu u dego iyo wa bushraa inuu u bishaareeyo lilmuxsiniina kuwa muxsiniinta ilaahay caabudo sidii iyagoo arkayo sidaa xadiidka uu noogu fasiray almuxsin maxaa la yidhaahdaa intaa markaan soo maray qoladii wanaagsanayd ee ilaahay uu doortay sidii lagu aqoon jiray qur'aanka isbarbar dhigiisa ayaannu gelaynaa alle wuxuu yidhi ina aladiina kuwii qaaluu yidhi rabbunaa rabbigayaga allaahu alla weeye humma istaqaamuu toosnaaday falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum yaxzanuuna kuwa murgayana ma ahaanin suuraddaa aayaddaas in badan bay qur'aanka ku soo aroortaayoo waa bishaaro oo dadka mu'miniinta u sugnaaday waxaa weeye falaa khawfun cabsi oo wax calayhim korkooda ma ahaanin waxa ka horreeyo oo laga bilaabo qabriga iyo su-aasha munkar iyo nakiir ilaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir cid ay ka cabsanayaan ma jirto falaa khawfun calayhim waa sidaa walaa hum mana ahaanin yaxzanuuna kuwii murgo oo wixii ay adduunka ku soo dhaafeen oo carruur ah oo xaas ah oo maal ah oo wax walbana sidii waxaa weye ugu fiican ayuu ilaahay uu ka dhigayaa maxaa yeelay isaga wanaaggiisiba anfacayo u shafeecayo kuwa adduunyada ku haray siduu ilaahay yidhi wa kaana abuuhumaa saalixan waa sidaasoo kale ulaa'ika kuwaasi asxaabuuljannati jannada asxaabteeda weeye khaalidiina way kuwaarayaan fiihaa jannada dhexdeeda jazaa'an juuzuu waa la abaalmariyey jazaa'an abaalmarin bimaa shay baa lagu abaalmariyey kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay camal falaan wa wasayna alinsaana biwaalidayhi aayaddanna waxaa weeye toddobadii aayadood oo waalidka la xidhiidhinaysa ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa oo aynu ka soo hadallay in badan tii weeyaan alle wuxuu yidhi wawasaynaa waan dardaarannay al-insaana bini aadamkii biwaalidayhi labadii dhashayaan u dardaarannay ixsaanan samafal ayaannu u dardaarannay xamalathu waxaa xambaartay ummuhu hooyadiibaa xambaartay kurhan culays iyo dacfi bay ku mashaqo waxaa kurhan waxaa xamalathu bikurhin mashaqatin mashaqay ku xambaartay iyo dhib kurhan wawadacathu way way dejiso way u mushay kurhan haddana mashaqo kale iyo dhib wa xamluhu uurkiisii iyo wa fisaaluhu intuu naaska laga goynayeyna halaahuuna shahran soddon bilood bay isku noqotay markaasuu sayidinaa cali halkaa wuxuu kala baxay aqalulxamli inuu sittata ashhur yahay ilmaha xamliga wuxuu ku dhalan karaa lix bilood maxaa yeele aayaddu hadday soddon sheegtay afar iyo labaatanna ay muxuu ahaaye afar iyo labaatan biloodna ay tahay intii nuugmada xawlayni kaamilayni wixii soo haray waa laba waa lix bilood lixdaa biloodna waa intuu uurka ku jiri karo marka sidaasuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala wafisaaluhu halaahuuna shahran xataa idaa balaqa markuu gaaray insaankii ashuddahu xooggiisii iyo quwadiisii oo wa balaqa arbaciina sana afartan sano uu gaadhay marka ashudka la sheegayo waa meesha afartan sano oo rasuul ilaahay uu soo bixiyey ma jiro ilaa afartankaasuu ku soo bixiyey culimmada qaarkoodba waxay yidhaahdaan nebiyullaahi yuunus baa isagoo afartan aan gaarin lasoo bixiyo waa kan cadhooday iska dhaqaaqay marka xataa idaa balaqa ashuddahu wa balaqa arbaciina sana qaala wuxuu yidhi hadduu marka garwaaqsadaye rabbi rabbigayow owsicnii igu horhoro igu celceli an ashkura inaan mahadiyo nicmataka nicmadaada allatii nicmadii ancamta calaya aad aniga korkayga iigu nicmaysay wa calaa waalidaya labadii i dhashayna aada ugu nicmaysay awsicnii buu yidhi wuxuu yidhi rabbi rabbigayow awsicnii an ashkura yacnaa igu ilhaami igu celceli sidaasoo kale weeye calaya wa calaa waalidaya xataa rabbayaanii sagiiran anigoo yarbay isoo koriyeen awsicnii igu igu ilhaami oo igu horo igu celceli nicmataka nicmadaada allatii ancamta calaya aada ii nicmaysay wa calaa waalidaya iyo labadii i dhashay iyo wa an acmala inaan camal falo saalixan camal wanaagsan oo tardaahu aad ka raadi tahay ilaahayow wa aslix lii ilaahu ii wanaaji fii durriyatii ubadkayga ilaahu ii wanaaji innii anigu tubtu waan soo noqday ilayka adigaan kuu soo laabtay wa innii anigu min almuslimiina muslimiintaan ka mid ahay sidaas ayuu yidhi markuu weynaaday oo caqliyaystay allana wuu ka aqbalo alle wuxuu yidhi ulaa'ika kuwa aladiina kuwii weeye nataqabbalu aanu ka aqbalayno canhum iyaga axsana maa camiluu waxay camal faleen meeshii ugu wanaagsanaa oo ugu ikhlaas badnaa oo ugu khushuuc badnaa oo ugu wanaagsanaa kaasaan ugu beegaynaa kulligoodoo dhan waa ilaahay naxariistiisa axsana maa camiluu wanatajaawasu waannu iska dhaafaynaa waa ka gudbaynaa can sayi'aatihim wixii xumaana oy sameeyeen fii asxaabi aljannati jannada asxaabtooda iyagoo ku jiro waxaa weeye wacda asidqi aladii kaanuu yuucaduun wacada allaahu ilaahay kaa wuu yaboohay wacda asidqi runta wacdigeedii ayuu ilaahay yaboohay alladii yaboohi wacdigii sidqiga ahaayoo kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna in loo yabooho ilaahay uu subxaanahu wa tacaalaa uu ugu ballan qaaday weeye kaasi waa midkii fiicnaa haadaa wabillaahi tawfiiq